Wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ku guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada Warshaeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabelle Xildhibaan Cabdulaahi Cadde iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Maxamed Nuur oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan laamaha amniga Hirshabelle iyo odayaal dhaqameed ah ayaa go'aamiyay in muddo labaatan iyo afar saac lagu kala qaado ciidamada labada dhinac nabaddana laga shaqeeyo waa garan kartaa waxa laga macaasho colaadda colaadda waxaa laga macaashaa dad la-aan iyo deeq la-aan waxaa la jirta aakhira la-aan qofka markuu yacni colka meesha ka dhaco nufuus badanaa ku dhimanaysa maal badanaa ku baaba'aaya intuna waa xaqdarro xaqdarro markii wax lagu sameeyana waxaa ka ratimaya waa cadaab waxa ugu qaalisan ee la waayey ama lagu sameeyey dadkan waa naf bani aadam ilaahay oo koonkan iska leh adduunka ee aakhirado la laabo wuxuu ka necab yahay hal qof oo muslima dhiiggeeni lagu daadsho ee qofkii dhiig muslim daadiyana hadda sidii loo aayadaha ay u sheegeen oo ilaahay u tilmaamay kulli culummaadkiina waa taqaaniin waa la isxusiisinaya hadda cid wax loo sheegaya ma jirto intaa waxaa dheer dadka soo baxa maanta dadkan iliidkooda ama labayntoodii waayo waxay u socdaanna waxay tahay kaliya in dhiiggan walaalaha daadanaya la kala joojiyo hadday hadlaan in la dhegaystay xagga markii loo baxo xoogay labalaba la isugu jeesto ee la yidhaha maadaa qaala aanifan hal xaba ka soo bixi maysa marka waxaan ku talinaynaa oon dadkayna u sheegaynaa caloosha in laysu furo walaaltinimadii la soo celiyo wanaagga laga wada shaqeeyo yacni mataqaanaa xanta iyo sixnudhihida laga dhaafo ilaan qofku wuxuu ku leeyahay waxaa waaye yaan lagu dilin adna waxa dilin nabaddarraha ku noolaanin nabad ku noolow intaas uun bay ka kooban tahay aakhiradaada ku ciyaari intaana way caddeeyeen waxaan kusoo baxnay dhibkii meeshaan ka socda beryahan degmada warshiiq waxaan rabnaa sida aan idinka idinkugu nimadaan labada dhinac oo kale maaritaan ugu tegaynaa labada cidood oo kale iyagana waa noo annaga waxaan u nimiday inaan amar bixino amarkaasaan rabaa inaad maaritaan ad qaadatiin saraakiishii ciidamada qalabkiisana waa joogaan waxaan idinka rabnaa oo kaliya dadka difaaca ku jira in difaaca laga bilaabo saacaddan laga saaro nabadda la qaato wixii kale kadib aan u gudbaynaa saacadda aan hadda joogno saacadeera afar labaatan saac ka bacdi amarka aan bixihayno oo ah in hubka axuahay la dhigo laga baxa difaacyada inuu dhaqan galayo fulay inuusan fulin aan haqiijiyna saacaddan la joogo saacadda ku xigta oo afar labaatan saac ka bacdi ciddii markaasaan ugu nimaado qoray iidoo wadato xoolaan ku ilaashaya ma aha waa cabsaya imaan annagaana mas-uuliyaddaas annagaa qaadayno annagaa joogayno way idinku dhexoyeynaa way idinku dhexergelaynaa ilaa aan ka xaqiijino ammaanka oo degmada warsheeq waxaan rabnaa inaan hadhow la dhihin xooluu ku ilaashaya igaarkeyga waa dhintay aan la dhihin hadhow idaacadaha lasoo roogsaday